You're with SBS Radio.
munaasabadan daahfurka barnaamijkan cusub ee dowladda victoria ay ka hirgelisay xaafadaha soomaalidu ay degan yihiin ee falamington north melbourne ilaa xaafadaha galbeedka ee werribee ay ka mid tahay waxaana dowladdu ay bixisay lacag dhan shan boqol oo kun oo doolar oo loogu talagalay barnaamijyada ay muhiimka u yihiin inay kaga faa'iidaystaan jaaliyadda sida caawinta dhanka waxbarashada sidoo kalena xal u helidda shaqola'aanta haysata dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo aan khibrad shaqo lahayn si ay uga faa'iidaystaan wasiiradda dhallinyarada dowladda victoria ayaa dah furtay kuna dhawaaqday lacagta la siiyey jaaliyadda Uh, so the Andrews Labor government is committing $500,000 to establish two community support groups to support uh, the Somali community, both in Werribee and in uh, the Flemington Kensington areas. Uh, the funding will help to pay for staff to work and support the community, also to pay for some of the activities that will be run here, helping young people to find jobs and access education and training. And intaa kadib waxaan la kulmay mas-uuliyiinta iyo waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadan ugu horeynna waa kan faarax oo ka mid ah madaxda jaaliyadda victoria oo ii warramay bismillaah marka ugu horreysa waan ku salaamayaa ibraahim marka xiga ee, waxaan kaaga mahad celinayaa runtii fursaddan aadna siiso halkan barnaamijkan horta wuxuu ku saabsan yahay waa barnaamij loogu talagalay jaaliyadda soomaalida ee halkan ku dhaqan gaar ahaan xaafadda north melbourne iyo eriyooyinka u dhow sida flemington kensington iyo xaafadda windham barnaamijkan waa barnaamij runtii la rabo in lagu caawiyo dhallinyarada wax loogu qabto een, haddii ay u baahan yihiin xagga shaqada employmentiga laga caawiyo sidoo kale dhinaca dumarkana sidoo kale la caawiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin loo qabto marka barnaamijkan runtii faa'iido weyn ayuu jaaliyadda soomaalida halkan ku dhaqan u yahay runtii problemka annaga ugu badan oo xagga dhallinyarada haysta waxa weeye waa shaqa la'aan annaga runtii arrintan wax badan baan u advocate garaynaynay waxaan u baahannahay dhallinyaradu inay shaqooyin helaan xoogga waxaa la saaraya dhallinyarada halkan ku dhaqan gaar ahaan soomaalida dadka afrikaanka ah ee weliba gaar ahaan soomaalida inay shaqooyin helaan dhallinyarada la shaqogeliyo marka dhinaca kale waxaa barnaamijka ka soo gelaya waalidka laftigiis si gaar ahaan hooyooyinka oo iyagoona la siinayo barnaamijyada ay u baahan yihiin marka runtii barnaamijkaas hadda waa socdaa waana markii ugu horreysay oo barnaamij noocaana halkan laga hirgeliyay runtii Een, waxaan u malaynayaa in barnaamijkan oo kale uu ka socdo xaafadda heidelberg oo kale oo sidan oo kale oo dhallinyaradu ay u sameeyaan sida brogaraamka aad ka hadashay xiriir intee la eg baa marka idinka dhexayn kara oo sidee u wada wadaagaysaan oo barnaamijka loogu wada faa'iidaysan karaa jaaliyadda soomaalida guud ahaan guud ahaan waa runtaa weeye barnaamijkan mid la mid ah xagga heidelberg ayaa laga hirgeliyey runtii waxaa keenay barnaamijkan in halkan laga sameeyana ee barnaamijkii xagga heidelberg laga hirgeliyey ayaa wuxuu noqday barnaamij successful ah runtii aniga meelo badan oo aan ka qayb galayna barnaamijyo badan oo aan miitino badan aan ka qayb galayna runtii waa laga sheegay arrintaas iyada which is really fantastic marka waxaan rabn barnaamijka maadaama uu isagoo kale marka waxaa la yidhi halkan maadaama soomaali badan halkan degan tahay isagoo kale in laga hirgeliyo waxaan markaana la kulmay een, mahad warsame oo isagu ah madaxa een, barnaamijkan cusub ee dowladdu hadda ay qarashaad ku siisay ee jaaliyadaha ku dhaqan ee north melbourne een, ilaa iyo werribee Ee, mahad ee, bal horta marka hore inoo sharax barnaamijkan ujeeddadiisa
baaf waa mahadsan tahay adiga iyo tiimka s b s aad baan idinka mahad celinayna kasoo qaybkaan kala soo qaybgasheen maanta barnaamijka loonjiga ah oo ay wasiirka dhallinyarada i- ay loonji garaysay ee victoria state Een, barnaamijkan wuxuu xoogga saarayaa hadduu ilaah idmo dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadaha north melbourne kensington flemington een, iyo windham area werribee ah inay inay wax kala qabtaan arrimaha een, waxbarashada een, shaqada employmentiga iyo een, employmentiga een, waxbarashada iyo arrimaha daraagan alkoholka in lala dagaalamo dhallinyarada laga waaniyo laga wacyigelino dhallinyarada hadda ku dhex jirtana laga maaragtay caawino siday uga bixi lahaayeen rehabilitation loo sameeyo inna- ina- inaan abuurno home clubs een, meelo ilmaha waxbarashadooda kor loogu qaado ilmaha hadda dugsiyada dhigta een, hoose dhexe ama sare dhigta ee waxbarashada een, muxuu ahaa meel mujtamaca akhlaaqdooda iyo kaljarkooda iyo diintooda lagu ilaasho inay noqoto barnaamijka marka barnaamij aad u fiican waaye insha allah hadda ka horna waxaa laga sameeyey xaafadda heidelberg faa'iido fiican bayna ka helan dhallinyarada iyo wa- waalidiinta Ee, waayahay ee, barnaamijka ee, dowladdu waxay ku bixisay shan boqoloo kun oo doolar Een, lacagtan ma sanadkiiba mise waa maxay bal noo sharax waa sanad leh een, waxaan u malaynaa rajaynayna insha allah sanadka dambena intaasoo kale inay ku bixiyaan een, barnaamijka waxaa ka shaqayn doona bilowga hore aniga iyo laba qof oo kale een, qof wiil dhallinyaro ah oo la shaqayn doona dhallinyarada yar iyo gabarh dhallinyaro ah oo la shaqayn doonta gabdhaha yaryar iyo hooyooyinka iyo waalidiinta oo dhan in aan ku wacyigelino barnaamijkan wuxuu yahay qiimaha uu leeyahay iyo sida wax loo qaban lahaa barnaamijkan barnaamij wax la qabanayo wey qofka dhallinyarada waxbarashada u baahan in laga caawin kan employment u baahan kan daraag iyo problem haysta alcohol in laga caawiyo waa barnaamij more dhallinyarada focus garaynaya tacliintooda in kor loo qaado iyo horumarkooda halkee xafiis idiin ah maalmahaad wax qabanaysaan iyo sidaad u shaqaysaanba haddaad nala wadaagta hadda waxaan noo ah bilowgan hadda cusub een, xaafadan een, north melbourne football club ayaa barnaamijka loo dhiibay dowladda u dhiibtay een, dadka inay soomaalia la fahmaan mara soomaali community looma dhiibin lacag een, dhaqaalaha dowladdu waxay u dhiibtay north melbourne football club hay-ad ka tirsan oo arrimaha bulshada wax ka qabto leeda hadal hay-addaas ayaa loo dhiibay lacagta een, iyagaana waxay ku leeyihin xafiis north melbourne recreation center iyo waxay ku leeyihiin een, windham area warabi warabina iyana xar- xarun baa ku taalla laakiin waxaa noqonaya dad mobile ah oo dadka u taga guryaha ugu taga iskuullada taga een, community centerada taga annagaa dadka raadinayna qasama dadka inay noo yimaadaan annaga lafteena waxaa noqonayna tiim fadhiya ma noqonayna xafiise tiim dadka u yimaado la shaqeeya wax weydiiya noqonayna laakiin beeska wuxuu noqonayaa hadda north melbourne football club oo ku yaala north melbourne qorshaha waxaan u malaynaysa employment inuu yar yahay barnaamijka employment focuska laakiin waxyaalaha codsan ay ka mid tahay maantana dadka soomaalida hoyimi oo soomaali aldaris sida cumar een, dhowlawaayo kale waatuu codsaday uu ka hadlaya minister kala hadlaya in employment xoog la saaro Een, anna waa u sheegay markii aan halkaan ka shaqo galay in employmentiga dadkeena ay u baahan yihiin oo xoogga la saaro aan ma arag si fudud aan lagu sii dayn howshaas marka insha allah barnaamijku employment waa leeyahay ilmaha jaamacadaha dhameeyey already waxaan sameynaynay Een, een, marka insha allah waa wuu noqonaya in employment wax laga qabto maadaama soomaali badan ay degan yihiin xaafadaha hadda brograamka aad ka bilowdeen een, eh, maxaad oo waalidiintaasi iyo dhallinyaradaba ku dhegaysanaya caawa aad kula talin lahayd waxaan kula talina barnaamijka in laga faa'iidaysto oo barnaamijkan dadku u fiican yahay soomaalida ah walacad ilmaheena yaryar oo aan muddo u raadinaynin in wax wax la qabta ay helaan Een, barnaamijku dhaqaaluu wataa een, ganacsatuu wataana caawinaysa xagga shaqooyinka Een, wuxuu wataa iskuullada inaan la shaqeyno waxbarashada kor u qaadno Een, dad soomaaliya shaqada qabanaya hadda meesha awal dad kaloo caddaana iyo dad kaloo ajnabi aan luqad garanayn ay noo imaanayeen waalidiinta marka annaga toos ugu imaanayna iyagana waa noo imaan karaan waana wada shaqaynaynaa waxaan ka codsanaynaa marka inay nala shaqeeyaan oo waalidku waxaan haddaana annaga shaqada qabsan cid noo qabanaysa danahayna ma laha dhaqaalo kasta iyo wax kastoo lagu bixiyo qof kasta hadduusan noloshiisa isoo ka shaqayn cid kale ugama shaqayn karto marka waalidka waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan aan wada shaqayno Een, annagu keli wax ma qaban karno ilmaha iyagaa dhalay inay ilmihii nagala shaqeeyaan markaan ka shaqaynayno ayna u fahmaan qaabka dhulkan lagu noolaan lahaa dadka mustaqbalkana ay ilmaha yihiin inta badan annaga dadkeena waaweyn ay noloshu halkaan yara adag tahay laakiin insha allah ilmahan yaran mustaqbal badan ay dalkan ku leeyihiin inay wax ka qabsadaan waxna ka noqdaan berina dalka naga ay anfacaan hadduu ilaha idmo Eh, waalidiinta ayaad ka mid tahay ee barnaamijkan ka soo qayb gale sidee kula muuqdaa brograamka maanta halkan ee lacagta loogu yabo hijaaliyadda aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ay tahay ciyaalkeenna eh, community-ga waxaan u baahannahay homo clubkay naga caawiyaan waxay naga caawiyaan ilmaha jaamacadda markay dhammeeyaan si shaqo ay ugu raadiyaan marka waa barnaamij aan soo dhameew- dhoweynayno aad baan ugu faraxsanahay sida ay ma aragtay noo caawiyeen dowladda australia Eh, faa'iidinta leeg buu u leeyahay is leedahay eh, dhallinyarada iyo weliba ardada wax hadda barata Aa, faa'iido weyn ayay u u yeelanayaa sababtoo ah ardaydan aa, macallimiin fiican oo khibrad u leh oo heer jaamacadeed ama dad retire noqday wax dhigi jiray baa ilmaha caawinaya oo barogaraamka ay wataan homewogyadooda ka caawinaya cunugin wuxuu dareemayaa confidence markii homewogii maanta uu iskuulka kala yimid uu halkan la imaado uu ka caawiyo sababtoo ah annaga backgroundkeena soomaalida mostoli hooyooyinka ma fahmaan ama heer jaamacad ama heer maysan gaarin marka alxamdulilah maanta waan ku faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa sbs.com.au